Taliska saldhigga booliiska ee degmada Baxde ee gobolka Galgaduud ayaa go'aanka ku saaraya shirkado aan haysan ruqsada qashin qaadowga ee dowladda hoose iyo walqashin ay ku qaado karaan xaafudaha degmada si lagu fogaado iyo dhibaatooyin ku dhalado karaan qashinka oo la dhiko waa meelolani ka talagalnaa taliyaha saldhigga booliiska ee degmada Baxde ee gobolka Galgaduud Maxamed Feere Geele oo la hadlayay warbaahinta iyo waliba uu soo sheegay in shirkado haysanaa sharco ee laka araga iyadoo qashin qaadayan ayaa tilaabaya ku qaado doonana us-oonanka baaqi bulshada iyo la shaqeeyana ciidamada booliiska si lagu hortaga walkasta dhibaato ka e nadaafada bilicda ammaanka deegaanka saaki waxaan joognaa goob shaqo shaqadaas oo ah nadaafad annagoo kaga dan leh badqabka ummadda iyo xoolahaba badbaadintooda ayadoo ay tahay shaqadaas qashin laga soo qaadahayo magaalada la keenayo magaalada duurkeeda ayadoo ay qashinkii ay dib u soo celinayaan biyihii ay dib u soo celinayaan xoolihiina ay cunayaan qashinkaas waa nagu soo laalaabatay hadda ka hor dhowr jeeraan miidiya kala hadalnay waxaad mooddaa inaan noo dhabanugnaanin hawmas-waajibkii aan kaga hadalnay in dadkii qashinkaas qaadahayay oo weliba ah dadka layaadhi kalaaleydu inay caadiyaysteen inay intay soo qaadaan qashinkii oo dadkii lacag uga soo qaataan inay meelaan baar ahayn ay keenaan xoolihii ay ku dhibaateeyaan dadkii ay ku dhibaateeyaan nadaafadda ay ku dhibaateeyaan bilicdii ay ku dhibaateeyaan ayadoon laga yeeli karinin wax laga yeelana aysan ahayn in arrinta noocaasu ay socoto oo ay soo laalaabato sidaas darteeda waxaan go'aansannay in aan ka gaarno go'aan hordhaca go'aankaasoo mustaqbalka arrin waarta ah in marka maanta inba ka dambaysa aan qofna laga aqbalin ama aan qof kastaaba xorriyad u lahaanin soo qaado aan meenaan nanaabsan ahayn inuu dhigo asagoo intaa qashinkii soo qaadaya dadkii dhaqaale uga soo qaadanaya lacag ku soo qaadaya haddana asagi ayagii uu ku dhibaataynayo dadkii ku dhibaataynayo iyo xuduunyadii uu ku dhibaataynayo meelaan uu dhigaayo meeshii xoolihii ay ku baaba'ahayaan farmashuhu wuxuu ka soo qaadayaa daawooyin cirbaduu soo qaadaya qashin kaluu soo qaadaya xoolo baktiyuu soo qaadaya wax aan abbaar ahaynu soo qaadaya wuxuu dhigaya meelaan manaasib ahaynu dhigaya lacagna waa ku soo qaadanaya waxba dul qaadan kara maaha sidaa darteed degmada waxaan ka codsanaynaa inay u samayso dad lagula xisaabtamo faldembiyeedkaan dhacaya maalin kasta dadkaasoo ah hal dad ah inay siiyaan qadaraaska qashin qaaditaanka inaysan awood u yeelan qof kastaaba inuu qashin qaado annaga buliisa maantoo laga bilaabo qof aan degmada ka wadanin waraaq sharciyaysan oo inuu qashinka qaadi karo u fasaxay aan ahayn inaan ilaalino aanna ogolan inuu qaado dadweynaha waxaan rabnaa awalba waxa waayaan markii aan ku jirno shaqada noocaas oo kale ay nagu soo laabato waa iska diyaarin jirnay sii diyaariya qashinka maantoo laga bilaabo qashin qaadi karaa ma jiraan maxaa waaye waxaa waaya waxaan hawle amniba waayaba ma aan xataa ma aan hawle caadiya maaha haddii la arko meesha waxa yaallaa waxyaalo dhimasha ku imaan karto daacuunada iyo cunnada dilaaca ay ka imaan karaan xooluhu ay ku baaba'ahayaan howlo waxa waaye